halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan v o a somaly com wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa khamiis bisha novembar ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatankana waa sagaal afrikada barina saacaddu haatan waxay tilmaamaysaa kuudii iyo barkii duurnimo waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray ku dhegeysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah sida ay roobabka ka da-aya waqooyiga bari ee kenya ay u saameeyaan dhalinyada xeryaha qaxootiga ku ganacsada
dhalinyaro fara badan baa suuqa ka shaqaysto waan isku dhex nool yahay marka waxaa waaya qaxootigan dhalinyaro badana micnaha ka shaqaysto sababta awgeed marka waxaa waaye annaga maanta waddadii waa naga go-an tahay wax dhaqdhaqaaq oo aan samayn karna ma lahan waa isku cakirannahay xaaladdan marka xaalad ka sahlan in ilaahay uu noo fududeeyo baan ka rajaynaa insha allah
waxaa sidoo kaleeto aad dhegeysan doontaan waraysi ku saabsan dhallinyarada iyo sida ay uga faa'iidaysan karaan beeraha si yeeshee waxaa ka soo horrayn doonaa warkii xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa arbacadii shalay ku baaqay dowladda falastiiniyiintu ay leeyihiin oo ka arrimaysa daanta galbeed iyo marinka gaza oo midaysan kadib marka dagaalka hadda socda uu dhammaado arrintaasi ayaa ah tallaabo ay falastiin dowlad buuxda ay ku noqon karto aragtida dowladda maraykanka ayaa waxa ay sii fogeynaysaa farqiga u dhexeeya maraykanka iyo israa'iil oo xulufo ah marka laga hadlayo dhulka reer falastiin kadib dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas hadalka blinken ee la xiriiray sida maraykanka u arko tallaabada xigta dagaalka kaza ayaa sidoo kale waxa ay ka hor imaanaysaa hadallo saraakiisha midigta fog ee israa'iil iyo taageerayaasheedu ay maalmahanba wadeen ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa isniintii lasoo dhaafay waxa uu sheegay inay u badan tahay in militariga israa'iil uu amniga kaza si abad ah uu u maamulo maraykanka ayaa markii labaatan iyo toddobaadyadii naga tegay weerar cirka ah ku qaaday shalayto xarun lagu keediyo hubka oo ku taala bariga suuriya pentagonka ayaa sheegay in xaruntaasi ay adeegsanayeen ilaalada kacaanka islaamiga ee iiraan iyo kooxaha xiriirka la leh iyadoo ay cirka isku shareerayso xiisadda ka dhalatay iska horimaadka iyo dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas ayaa xoogag iiraan ay taageerto afartan jeer ay ku weerareen ciraaq iyo suuriya ciidamada maraykanka iyo kuwa isbahaysiga tan iyo bilowgii bishii oktoobar iyadoo afartan iyo shan askari oo maraykan ah ay gaareen dhaawacyo fududa guddiga yurub ayaa arbacadii shalayto waxa uu kula taliyey waddamada xubnaha ah in wadahadal xubinnimada ukrein ah ay furaan lana furaan dalkaasi marka uu wax ka qabto arrimo isbeddel oo muuqda oo dhowra midooda yuruba ayaa sanadkii hore siiyey aqoonsiga ukrein musharaxnimada xubineed afar bilood kadib markii ruushku uu duulaanka xoogan uu ku bilaabay dalkaasi ukrein hogaamiyaasha midooda yurub ayaa la filayaa in go-aan ay ka gaaraan inta lagu guda jiro kulanka bartamaha bisha disembar ee soo socota inay aqbalaan taladaasi guddiga yurub iyo in kale warkiina dhegeystayaal waanaga intaas wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay dhallinyarada qaxootiga ah ee ka ganacsada qudaarta suuqyada xeryaha ayaa ka cabanaya suuq xumo baahsan kadib markii roobab deyrta ah ay xireen waddooyinkii isku xirayay xeryaha iyo magaalada gaarisa cabdiweli cabdulaahi maxamed oo ka mida ganacsatadaasi ayaa v o eda waxa uga warramay caqabadaha ganacsigooda soo wajahaya waxaana arrimahaasi ka wareystay cabdisalaan salas oo v o eda uga soo warrama xeryaha bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah cabdiweli cabdulaahi maxamed jooga xerada qaxootiga ee dhagaxley dhallinyaradii maaragtay meeshan ku waxbaratay aan nahay waxaan ka shaqeeyaa aniga barnaamijka qudaarta qaxootiga ragga qudaarta keenaan ahay marka waxaan la kulannay roobabkii oo saa'id u da'ahayo kadibna wuxuu ahayey markaan dabcan aan fiirin roobab kala qaad ma lahan meeshan inta annaga noo dhexayso ilaa gaarisa roobabaa ka da'ay roobabkaas oo baabuurtii ay soo bixi waayeen haddana waxaan kaloo kasii cabanaynaa wadala-aan oo meesha ka jirto oo qaxootiga wadala-aan ka jirto iyo wixii maceeshadii oo hawada aaday waxaa kaloo jiro meeshan roobki waa kala goylahay wadooyinka eber waaye meesha baabuurta aan ku diisanay naftirkeeda jaan badan baan ka dareemaynaa qaxootigan aad bay muxuu ahay ay maaragtay rajada ay u xun tahay saakaytan aan hadlaayo raashiinkii qaxootigaan u feelsaneen wax hay-adaho noo imaaday ma lahan marka muxuu ahay culays zaa'id aha jiro waayahay cabdi weli ka dhalinyar ahaan raggiinaan ka shaqaysta qudaarta ee qaxootiga ah waxaad sawir ka bixisaa qaabka noloshiin ay u saamaysay sicirbararkan ka jiro ganacsiga iyo roobka da-ay iyo waddooyinka xayran dhalinyaro fara badan baa suuqa ka shaqaysto waa la isku dhex nool yahay marka waxaa waaya qaxootigan dhalinyaro badanaa micnaha ah ka shaqaysto sababta awgeed marka waxaa waaye annaga maanta waddadii waa naga go-an tahay wax dhaqdhaqaaq oo aan samayn karna ma lahan waa isku cakirannahay xaaladdan marka xaalad ka sahlan in ilaahay uu noo fududeeyo baan ka rajaynaa insha allah waxaan la soconnaa in sicirbararkeena qudaarta waxyaaba uu sameeyay qayb ka tahay bal waxaad noo sawirtaa kiladii ayaa waxa la iibinayo sida dabcan qudaartii baradhadii iyo waxyaabihii kale ee bulshada muhiimku ahaa wallaahi kiilada baradhada waa boqol shilin kiilada yaanyada waa boqol iyo afartan shilin marka maciishadda aad ay u kacsan tahay basashoo kale waa laba boqoloo shilin wixii dhan sicirbar zaa'id ha dhacay marka wallaahi dadka masaakiinta oo nugu agnool waa arrintaasi waa arrin aan aad iyo aad ooga xunnahay oo maciishadaa qaali ah waa yahay marka sidaanoo kale ay dhacdo oo suuqiina qudaartii aad keentaan aysan idinka bixin saamayn intee laga idinku yeelan kartaa waxaa waaye wallaahi waa saamayn zaa'ide waaye da qudaartii waxaa waaye annagu marka hore waa keennaa markaan keenna kabacdi dadkaan siinaa kabacdina way caddeeyaan kadibna macnaha lacagtii waa iska soo celiyaan dadka dadka markaa iyo annaga dad isfahmaan nahay wada shaqaysano wax dhiba babilationka kama haysano oo dhiba shidooy nagu hayaan ma lahan markay gedmi waayaan wallaahi khasaaro badan baa nala soo kulmo markayna halaawdoo kale haa lacagtu micnaha waa waxbaan ka dhinnaa dadka wallahi waxaan kala kulnaa wax badanoo nagu soo bahalki noqdo oo maaragtay waa iska jiraa hadda barbarooni maalidhood aan keenaa jiro oo halaaway oo dadkii maaragtay ganacsigana dib noogu soo celinaayo oo roobkii imaaday ay muxuu ahay ay maaragtay ku dhaxalaaween yaanyadoo kale daadis waaye marka khasaaro badan waa iska jirtaa wax lasoo koobi kara mala cabdisalaanow waa tahay waxaad sheegtay inaad adeegan aad caddaysaan oo qaab diina kusoo qaadataan mararka qaar ma dhacdaa in lacaga fara badan idinku go-aan ama aad khasaaro gashaan haa zaaid zaaid haa khasaaro badan waa galnaa sababtay tahay wixii hadduu qofka soo dhiibo oo ay kugu halaawdo wixii adaa lagaa rabaa marka xisaabo badan baa iska jiro marka wallaahi duruufta waa muxuu ahay waa fifty fifty waa insha allah wallaahi gaarisan weye meesha annaga aan ka keennay ilaa saangur ilaa gaarisa dhulkaan aan ka keennaa ta kale waxaa weeye waddada markii lasoo maraayo markaad hadda lagoo kale aad imaato meeshii layahda eegayoo kale markaad imaato dhadhaaboo kale markaad soo dhaafto waddooyinka aad ay u xun tahay taa naftirkeedaniyo muxuu ahay sida micnaha oo hadda waddanka uu dowlad u leeyahay in waddadaas aad looga shaqeeyo muhiim way ahaan lahayd kala goysaa meeshaas ka imaana insha allah oo mar walbo oo dhibaato ka imaato webiga soo celceliyo oo biyaha fatahaan dhibaatadaas naftirkeeda waa maaragtay waa wax meesha in laga wada tashto u baahan n ganacsata ayaa tihiin oo cashuur ayaa bixisaan n dowladda koontiga ma ka codsateen in waddooyinka laydin hagaajiyo si ganacsigii gobolkana ay horumarkiisa qayb uga noqoto wallaahi arrintaasi kamaana wada hadlin laakiini markaan muxuu ahay roobabka hadda oo zaa'id soo noqday dabcan in lays arki doonaa umalayna dadka muxuu ahay aan soo doorannay oo codsiga annaga ku imaaday meeshaan dadka oo ayagana ay ka xayiran yihiin wey dadkaasi marka noloshoodana ayagana way ku jirtaa meesha marka waxaa waaye in muxuu ahay xag iyo xagga laisla tashto oo wax laisla qabto way ku habboon tahay sababta ugu dambayntii codsigiinaan ka dhalinyar ahaan muxuu yahay maadaama nolosha iyo si adkaanayso roobka ay da-ayaan wadooyin xumo xoogan ay jirto maxay tahay fariinta codsiga aad jeedinaysaan wallaahi fariinta aan jeedinayna waxaa ka mid ah annaga dadka muxuu ahay ina dhegaysan ama muuqaalka annaga maqlayo waxaan u sheegaynaa inay muxuu ahay sidan haddii lagu sii socdo ay fasaahad zaa'ida dhici doonto saas awgeedna waxaan rabnaa dowladdii iyo hay-addii iyo kulli waxaan ka codsanaynaa ilaah yidhaahdo inay si deg dega dowladdii wax dhan ay noo soo gaaraan insha allah iyo u-ntaba haddii hadda ay muxuu ahay ay imaan weyso sidan lais arki waayo dhibaato badan baa meesha muxuu ahay inay imaataan ka baqayna macluul gaajo loogu dhamaado
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa cabdiweli cabdulaahi maxamed oo ka mid ah dhallinyarada ganacsatada ah ee xeryaha qaxootiga ee kenya wuxuuna u warramayey cabdisalaan salas haddaba haddii aan aadno haatanna dhankii muusiga kusoo dhowaada heestan
dusha hadalka kaga tuur iyaga dareemi
heestaasi uu qaaday fanaanka la fool haddaan intaasi kaga gudubno dhegeystayaal wasaaradda beeraha ee puntland ayaa qalabka lagu falo beeraha waxaay guddoonsiisay beeraley gobolka bariya kuwaasi oo kaga shaqaysan doona sidii ay wax u soo saaro lahaayeen beeraha qalabkaasi oo isugu jira cagaf cagafyo iyo kuwa lagu guro qudaarta ayaa ka caawini doona beeraleydaasi sidii ay u soo saaro lahaayeen dalaagyo tayale si ay ugu iibgeeyaan suuqyada puntland axmed maxamed muumin oo ka tirsan ururka beeraleyda puntland oo u warramayay yuusuf maxamuud yuusuf ayaa waxa uu sheegay in qalabkaasi ay baahi weyn u qabeen dhallinyada beeraleyda si ay markaasi u xoojiyaan wax soo saarkooda beeraleydu waxaa weeyaan waxyaalaha la siiyo waxaa ka mid ah waa barnaamijka muddu soo socday la yidhahdo kobciyo afarta aag waxaa la siiye cagafyo oo minhaal ah cagafyada waaweyn iyo kuwa gacanta toddoba xaboo yareer iyo caagadaha ee qudaarta lagu qaado oo beeshinka ah sidaasna waxa weyaan horena waxa loo siiyey ama daba hor socotay hay-adda jeefa timirta oo ayadana la guddoonsiiyey afar kun iyo iyo lix boqol geed oo timir ah oo ay ku xoojinayaan siday usoo bixi lahayn dalagyada cusub timirtaasna waa lagu xoojiyey beeralaydu baahidooda ma dhammaato saa dareemaysid beeralaydu waxay ku tiirsan yihiin waa lacag ay deyn ay geliyaan beeraha inkastoo marna abaaro yimaadaan marna roobab iyo daalad yimaadaan marka dhibaatadoodu ma yaro markii laga yimaado cudurada iyo aqoon la-aanta haysato beeralayda haddana waa saadaashida sheegayso roobababa laga baqsan yahay waayo waxaan rabaa inaan ku weydiiye axmed beeraleyda gobolka bari aad ayay u tiro badan yihiin marka tirada ka faa'iidaysatay cagacaafiyadan iyo agabka kale ee beeraha looga shaqeeyo imise wey markaan kuu soo qiyaaso afarta aag ama magacyadu kuu sheego aag ugu horeya waa ceeldaahir waa barooqleh waa karin waa dulcada leh ma yaro beero badan baa ku tiidsan tac badan baa galay qiyaastoodu waa kor kun waa u dhaafayaan beeraley wax ka badan haddaysan laba kun gaarin waa afarta aag beero badan baa ku abuuran dalagyo badan baa ku abuuran waana insha allah waxaan umalaynaya inay wax badan tari doonto xagga ka caawin doonto meeshii gacanta wax lagu jebin jiray waxaana u sheegaynaa hay-adaha ku shaqole beeraha inay sidaasoo kale sida kobciyo yeeshay inay sameeyaan soo gaarsiiyaan cagafiyo iyo iyo green house iyo haddii ay si looga badbaado ayaxyada iyo dabeelaha inay helaan silig oo kale silig waa muhiim waayo beeruhu dhirtii waa sii dhammaanaysaa inay helaan financing oo siliga helaan beeraha lagu oto waa arintaas waa aad iyo aad waa imborot si beeraha xoolaha iyo looga xindaabto iyo cayaanka cunaya beerta baahi intee leeg ayay ugu qabeen marka qalabkan ee beeraleyda inay helaan wallaahi hadda beero badan baa dhiman aad u badan baa dhiman waxaa hadda ka qaatay mar dhamma xataa ruuc meelood waa badan yihiin aaga beeraha u baahan inay helaan cagafyada ama ka faa'iidaystaan fursada noocaas oo kale baahi badan baana loo qabaa waxaad dareemaysaa hadda waqooyi oo kale somalilan oo kale cagaftu saacaddu waxay ku jebisaa siddeed iyo toban doolar meelaas xaggan puntlandna waxaa lagu jebiyaa afartan doolar shan iyo afartan doolar ilaa konton doolar marka baahi badan bay u qabaan inay helaan cagafyo taya leh marka hore ma dhaqaale ku bixin jireen
saacaddu waxay ku bixiyaan dhulka ku jabsanayaan shan afartan dolar ilaa konton dolar marka haddii cagafyadaasi soo bataan oo beeraha ka faa'iidaystaan waxaa laga yaabaa inay lacagtu ama ka yaraato ama shidaalka ku shubtaan ama fiyerska bixiyaan sidaa awgeed waa in ay insha allah soo kordhiyaan hay-adaha caalamiga ku shaqeynaya beeraha inay la soo gaaraan beeraleyda agabka culus ay iska daayaan tababarada iyo waxyaalaha yareerka iyo yaambada iyo ay ku bedelaan booska inay helaan greenhouseyo cagaaf iyo riyeeg maadaama ay sheegtay cagacaafiyadan iyo waxyaabahan beeraha dhulka lagu qodo la siiyey afar aag oo keliya ah beeraleyduna ay aada u tiro badan yihiin axmedow sidee u kala gaaraysa ama ay u kala qaybsanayaan dadkan maadaama nimbe beer uu ka shaqaysanayo horta waxaa mashruucan hata ku hoolanaa waa waa sadar iyo kobciyo iyo iyo w f bartko ah mashruucuna afar aag buu ka shaqaynayay sidaa awgeed baa afarta aag loo qorsheeyey laakiin waan rajeynaynaa hay-adaha caalamiga inay beeraleyda aago badan dhammaystiraan oo ay keenaan muxuu ahaa agabka noocaas ku daystaan in ayaguna agab noocaas la mid ah ama greenhousyo iyo u bedelaan inay keenaan waa rajeynaynaa oo ay arkaan baahida ugu horeysa waxa waye beertu waa in la helaa ama aagii walba laga helaa cagafyo u shaqayso dhulka u jebiso saaniyan la helaa greenhouse ama siligii la helaa marka waan rajeynaynaa haddana waxaa ka faa'iidaysanayo waa afarta aag ah soo sheegay magacyadooda horena muddo u shaqeynaya wax hadda cusubmaa brocesskooda muddo socday waxaan siday noo sheegeen waxaa ku daba jira yirahda xoogaa greenhouse iyo iyo insha allah waan ka rajeynayna inayna soo gaaraan waay ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dhalinyaro badan ayaa ku biiraysaa ka ganacsiga beeraha oo intay bangiyada lacag ka qaataan ama shirkadaha ay ka deensadaan dib u gelinaya beeraha si ay wax soo saar hadhow uga helaan ugana faa'iidaan ururka beeraha puntland baa ka tirsan tahay maxaa dhalinyaradaasi idinkaga aadan dhinaciina sidii looga caawin lahaa iyagana in beerahooda ay aflaxaan waa arrin fiican inay kusoo biiraan beeraleyda dad aqoon yahani oo dhalinyaro ah nafteeda waxaan aada ugu wacyigelinaa inay iska daayaan sida maalgashiga baabuurta oo kale dhaweeyaasha oo kale inay ku biiraan wax soo saarka productionka maadaama ay yihiin wadan wadan aan beer lahayn wadan maahan kow dhaqaalihiis u horeysa wadanku in cunada la soo baxaa
arintan v oda waxaa kaga faa'idaysanayaa in beeraleyda ayaga maxuu wacyigelina ujeedinaya inay ninkii haysta dhowr hektar ama laba hektar uu nusa hektar ka dhigta inuu cunada la soo baxo si sugnaanta cunada u sugnaato sida digirta galeyda haruurka in la abuurto aan keliya lagu joogin kaashkroobka iyo dhirta waaweyn marka ayadoo ku boorinaya wacyigelin baa ka dhigaya in dhalinyartuna ay shaqo abuur samaystaan heesa badan baa laga abuuro layiri aanu baahi baxne n wax beerano marka waxaan oranayaa waxba tari maayo in meelahaas loo yaaco ama yurub loo yaaco inay dhulkooda aaminaan lasoo baxaan wixii maaragtay ilaahay ku risaaqay oo xalaal ah waxaan ku boorinaya dhalinyara jaamacadaha inay la imaadaan xirfadaha xirfadihii horka duwan oo beeraleyda maadaama aqoontii hayaan inay la yimaadaan wax casriyeysan oo xagga beeraha ku saabsan waana soo dhoweyneynaa arrimahaas waana ku wacyigelinaa
kaasina dhegeystal wuxuu ahaa axmed maxamed muumin oo ka tirsan ururka beeraleyda ee puntland oo u warramayay yuusuf maxamuud yuusuf haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ciyaaraha iyo maxamuud mascad
dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka kooxaha qaaradda yurub ee champions league kooxda kubadda cagta ee bayer munich ee wadanka jarmalka ayaa xalay xaqiijisay inay usoo gudubtay wareega lix iyo tobanka ciyaarahaasi kadib markii ay laba gool iyo hal ku dhufatay kooxda kubadda cagta ee galatasara ciyaaryahan harry kane ayaa labada gool oo ay ku guulaysatay kooxda bayer munich shabaqa ku hubsaday xidigan ayaa tan iyo sidii ugu biiray kooxda kubadda cagta ee bayer munich waxa uu ahaa weeraryahan aan la celin karin oo gooldhalintu aanay wax dhib a ku haynin waxa uuna kulan kasta uu kooxda u ciyaaray inta badan ahaanin shabaqa soo taabta waxaa xusid mudan in horyaalka dalkaasi uu saddex mar saddexley dhaliyay waxaana durba la bilaabay xidigan in loo sii saadaaliyo sanadka soo socda inuu noqon karo ciyaaryahanka dunida ugu wanaagsan haddii kooxdiisu ay horyaalka qaaradda yurub ee champions league ku guulaysato laakiin kulanka sheekadiisa ilaa iyo hadda la hayo waa kii dhex maray kooxaha kubadda cagta ee f c copenhagen iyo manchester united ciyaartan ayaa ciyaaryahan rashford calaamada gududan loo taagay waxaana ciyaarta qeybtii hore ku hogaamisay ilaa iyo markii ay daqiiqadu ahayd afartan iyo laba daqiiqo ka hor intii aan ciyaaryahan rashford calaamada gududan loo taagin laba gool iyo waxba kooxda kubadda cagta ee manchester united ciyaaryahan hoyland oo kasoo jeeda wadanka denmark wadankiisina dib ugu soo noqday ayay farxad u ahayd oo laba gool u dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee manchester united ha yeeshee waxaa ka dambeysay in kooxda kubadda cagta ee manchester united golal badan laga dhaliyo ciyaartuna ay ugu dambeyntii kusoo gabagabowdo afar gool iyo saddex oo guushu ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee f c copenhagen gruubkan kooxda kubadda cagta ee bayer munich labayo toban ay leedahay wayse u gudubta laakiin f c copenhagen galatasaray iyo manchester united hal dhibic oo keliya ayaa udhexaysa oo kooxaha f c copenhagen iyo galatasaray ayaa min afar dhibcood leh manchester united weli waxay haysataa fursad ay ugu soo gudubto wareega kale haddii ay badiso labada kulan ee u dhiman gruubkaasi kooxda kubadda cagta arsenalna laba gool iyo waxba waxay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta safiya f c indahoven waa kooxda b s v indahoven waxay hal gool iyo waxba ku dhufatay kooxda lens ee wadanka faransiiska gruubkaasi ciidina weli ma aanay soo bixin laakiin arsenal ayaa fursad haysata napoli iyo union berlin hal iyo hal ayay ku kala tageen kooxda kubadda cagta real madrid oo uu ka maqnaa ciyaaryahankoodii la celin la'aa ee bellingham ayaa saddex gool iyo waxba ku dhufatay kooxda sc braga kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaana xaqiijisay usoo bixitaanka wareega lix iyo tobanka real sociedad ayaa sidoo kale iyaduna soo gudubtay kadib markii ay saddex gool iyo hal ku dhufatay kooxda kubadda cagta ee banfica inter milan ayaa iyaduna gruubkaasi kasoo gudubtay oo waxa ay ku guulaysatay hal gool iyo waxba labadaasi kooxood waa ay soo wada gudbeen oo wareega lix iyo tobanka horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga ayay usoo gudbeen waaga dhegeystayaal xubintan ciyaarinta ay kusoo gabagabeynaa tan kulan dambe oo mascadu idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
dohor wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay haatana waxaad ku soo dhowaataan heestan
taasi uu qaaday cusmaneeta waxay ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo intaan dhegaystayaal mar kale kulmi doono waa anigoo idin leh sidaa iyo nabadgelyo